hogaamiyaasha mucaaradka ee kasoo horjeeda hanaanka uu wax wado madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa aqbalay shir loogu baaqay mucaaradka war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen inay aqbaleen shirka balse ay shuruudo ku xireen waxa ayna dalbadeen in la caddeeyo ujeedooyinka iyo qodobada ugu waaweyn ee looga hadlayo shirka shirkan ayaa la aaminsan yahay in xasan sheekh maxamuud ay ku cadaadiyeen wax looga yeero beesha caalamka oo mucaaradka laftooda u yeertay awaamiirna soo fartay si kastaba ha ahaatee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ayaa waxaa gacanta ku haya wax loogu yeero beesha caalamka iyagoona fuliyo awaamiirta kaga timaada xerada xalan oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyaha ka degan yihiin soomaaliya